I A M N I K K I S T R O N G. I am Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
wanaagsan dhegaystayaal waa salaasaa kowda bisha juun sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidle nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hamiga dhallinyarada waxbaratay ee ku aadan wax kabeddelka hababka hadda soomaaliya ay isku doorato tusaale ahaan aado lix iyo toban sano ama labaatan sano wax soo baranayay oo dhallinyaro ah markaad oday lixdan jir ama toddobaatan sano jira oo laa yaqrab laa yaqtub ah aada u duba fariisanaysid in xil ama shaqo aad rabtid inuu ku geeyo in laga tago nidaamkaas markii aad rabtid inaad xildhibaan oo kale tusaale ahaan aa u tartamaysid in aad ku heli kartid ama aad ku gedi kartid aragtidaada adoo lagu dooranayo laguna dooranayo qaabkii saxda ahaa sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkadaha duulimaadyada ee ka howlgala magaalada beledweyne oo fursado shaqo abuura u sameeyey dhalinyaro badan oo markii hore shaqo la-aani haysay kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo w h o ayaa isniintii ku dhawaaqday magacyo cusub oo loo bixiyey noocyada cudursidayaasha cusub ee keena cudurka halista ah ee covid ee dhowaan soo baxay w h o ayaa magacyadan ka soo qaadatay alafbeetada griiga si loogu adeegsado ku dhawaaqista noocyada cusub ee cudurka iyo in laga baaqsado in bar cambaar leh loo yeelo magacyadii hore ee noocyada covid sida kan laga helay ingiriiska kuwa brazil noocyada south africa iyo kan hindiya noocyadaasi ayaa hadda kadib loogu yeeri doonaa xarfaha alfa beta gema iyo delta ugu yaraan shan iyo konton qof ayaa lagu dilay weerar goor habeennimo ah lagu qaaday tuulo ku taalla bariga dalka kongo oo sannadihii ugu dambeeyeyba rabshado hubaysan iyo dagaallo googoos ah ay ka dhacayeen qaramada midoobey ayaa sheegay in weerarka tuuladaasi ka dhacay uu ahaa dagaalkii ugu darnaa ee deegaankaasi lagu arko afartii sannadood ee ugu dambeeyey ee qalalaasuhu sida xidhiidhka uga socday bariga dalka kongo mas-uuliyiin u hadashay ciidamada milatariga dalkaasi iyo ururo maxalliya ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen kooxo lagu magacaabo allied democratic forces oo magacooda loo soo gaabiyo a d f oo ah koox islaamiyiin xag jir ah oo iyaga oo hubaysan soo gala deegaanada ku yaala gobolkaasi
warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaanna waa v o a shirkadaha duulimaadyada ee ka howlgala magaalada beledweyne ayaa fursado shaqo abuur ah u sameeyey dhalinyaro badan oo markii hore shaqo la-aan ahaa xuseen xasan dhaqane ayaa beledweyne ka soo diray warbixintan qadar gaarane ibraahim waxa uu ka mid yahay maamulayaasha mid ka mid ah shirkadaha duulimaadka magaalada ka shaqeeya waxa uu sheegay in xafiiskoodu uu shaqaaleeyey ilaa toban qof oo qaarkood laga wacyigeliyey fikri ay hore u aaminsanaayeen oo ah in dalka ay ka tahriibaan si ay shaqo u helaan xafiiskan shaqo badan ayuu qabtaa ilaa iyo laba diyaaradood ayuu ka shaqeeyaa waana shaqo abuur kusoo korodhay gobolkii khaasatan degmada beledweyne waxaan shaqo abuur u sameynay ugu yaraan dhalinyaro gaari qof ilaa sideed qofood oo nool maalmeedkooda ka dabarta shaqada diyaaradda shaqada diyaaraddu waa laba waqti xafiiskan khaasatan wuxuu shaqeeyaa diyaaraddiisu ay timaadaa maalinka talaadada ah iyo maalinka jimcaha ah maalmaha kalena wada shaqeeyaa todobada maalinba si toos ayuu u shaqeeya xafiiska magaalada waxaan ku leenahay ilaa saddex xafiis xafiiskan maa laba xafiis oo kale ayaa inoo furan qof allaale qofkii baahi qaba safar inaan caawino oon aan ahayn muqdisho keliya meel allaala hadduu international rabo iyo hadduu local rabo inaan ka caawino qofka fursadda shaqo ama xornimada taalla dalka uma malaynayo meelaha tahriibka iyo qofka nafsadiisa wuxuu khatar ku gelinayo inuu ka helayo in badan dhalinyaro hadda noola shaqaysa waxaa ka mid ah qaar aan ka shubnay fikirka buufisku ku jira marka hore inay tahriibaan ama nafsadooda khatar geliyaan marka hore dhalinyaro kale ay ku qalqaalisay haddana xaqiiqada fahmay dalku xornimana taallo shaqana taallo ku qancay oo dadka hadda ugu wanaagsan ah oo shaqo abuurka lasii samaystay ayagoo xafiiskooda ka shaqaynayo marka mar walba waxaan aan u taagannahay inaan ka wacyigelinno dhallinyaradu in aanan la dhuminin mustaqbalkooda oo aan lagu lugoynin in ay badda maraan ama tahriib ay galaan qofkii u baahan nolol wuxuu ka heli karaa dalkiisa asoo xur ah oo aanan cidna aysan raacdaysanayn waxaa taalla shaqo ku filan laakiin waxay u baahan tahay in lagu wacyigeliyo dhallinyaradii wallaahi waad dareemi kartaa beledweyne oo qayb ka mid ah dalkii ah hadday sagaal qof camal ka shaqayso gobol walba ama degmo walbana way aadaa oo soomaaliya ka mid ah marka waxaan isleeyahay waxay aada ugu qaadabaalka waxay wax badan ka qaadatay in dhallinyaradu shaqo abuur loo sameeyo bulsho badanna ee aada noloshooda ugu tiirsan tahay shaqada diyaaradda dhallinyarada shaqada loo abuuray waxaa ka mid ah kuwa xilligan waxbarta kuwaasoo lacagta ay wax ku baranayaan ka hela shaqada ay ka helaan shirkadda duulimaad ee qadar uu madaxda ka yahay shaqaalaha hadda ka shaqeeya waxaa ka mid ah qaar khamiis iyo jimco waxbarashadoodii dib ugu laabta oo jaamacado dhigto shanta maalin oo kalena shaqeeyo aada ayaana ugu dhiirigelinaa inay waxbarashadoodina sii wataan shaqadoodina aysan istaagin marka waa kulley ayagaan ka jawaabi doono oo aada weydiin doontaan haddaad waqti u heshaan waa aadaan usoo dhoweynaa in ay isku wataan noloshoodii caadiga ahayd oo shaqada ahayd iyo inay wax sii bartaan waxaan ugu baaqi lahaa yaanan dhaldhalaal iyo sawiro cidlo ah nilagu lugoyn dalku shaqo way taallaa nin walba waxay ku xiran tahay siduu ragnimadiisa iyo kartidiisa wax ugu soo qabsado waana ogahay bulshada dhallinyaradeennu inta badan waxay ku mashquuleen in dibad maskaxdu ka gasho ama in qofku xafiis oo fariisto mishaarkiisu saddex kun iyo afar kun ka bilowdo laakiin haddaad adigu xur tahay oo miis yar ama gaarigacan yar oo qudaar xataa aada riixato waxaad heli kartaa nololtaada ka xurnimo badan dalku khayraad badanaa ku jira shaqana way taallaa wax laga tabcan kara hanti iyo horumar lagu gaari karana way taallaa yaanan lagu lugoyn dhaldhalaal aanan annagana qusayn iyo meel aadan xurnimo aadan ku helayn mar walba dalkaagee nolol ku jirtaaye halagala soo baxaan dhihi laha waxaan ugu baaqi lahaa in la laba jibaaro oo mar walba dhallinyaradu la soo saaro ilaa way kala hari kartaa shaqadan anagu hayno dhallinyaradu qaaran waxaan ku caawinaa ayagoo guryahooda jooga xataa inay shaqaystaan qofkii ay la yimaadaan laga siiyo commission oo bahalku la yidhaahdo si noloshooda ay ugu soo saartaan waxaan diyaar u nahay qof walaal qofkii dhallinyaro ah oo xataa heli kara qof baxayo dhoofaya xataa hadduu inoo keeno inaan ka siino khidmad ku filan oo noloshiisu hore ugu cabdiraxmaan muumin sharaawe waxa uu madax ka yahay xafiiska shirkadda duulimaadka salaam ayr waxa uu sheegay in xafiiskoodu ay ka howlgalaan tiro gaaraysa ilaa labaiyo toban qof oo ku shaqeeya xirfado kala gedisan
marka alxamdulilaahi gobolkeena aan joognaa dhallinyaro badan oo gobolka dhallinyaradii waxbarata aan shaqo abuur siinay dhallinyaradaasoo kala sarreeyo dhowr dhallinyaro ah qaar ay yihiin manager office sidoo kale financial qaar ay yihiin xamaaliyaal kuwa boorsooyinka fura qaar ay yihiin dumar kuwa hablaha baara darawaliin oo gaadiidka wada shaqaale fara badan aan shaqo siinay oo toban iyo ku qofood gaarah alxamdulilah ilaa mahad iskale gobolkeena aan joognaa shaqaan ku haasanaa dhallinyaradana waa shaqa abuuraan u samaynay sidoo kale rikaabka magaaladan dadka xanuunsan iyo dadka caafimaad qabo qofkii dan laho muqdisho u socdoo kale ayaan u shaqaynaa alxamdulilaahi ilaah ayaa mahad iskale dhallinyarada qaar shaqalaan ay hayso tahriibaa jira annaka gobolkeenaan ka shaqaysanaynaa alxamdulilah ilaah mahad iskale dhallinyarada qaab oo shaqada wuxuu usoo codsadaa nin walba wuxuu yaqaano wax kusoo codsadaa qaar waa xamaaliyaal kuwa wax gura qaarna waa dhallinyaradii gobolka wax ka bartay oo jaamacadaha ka baxay shaqadooda shaqay soo codsanaan markay soo codsadaan shaqadooda loo taxgelinaa insha allah waana helaan alxamdulilaahi haddana waa shaqa abuur badanaan dhallinyaro u sameyn dhallinyarada shaqa abuurka ka helay shirkadaha duulimaadka ee ka howlgala magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in dhaqaalaha ay ka helaan shaqada ay ku maarayaan noloshooda iyo tan reerka ay mas-uulka ka yihiin magacayga waa cabdiqaadir maxamed siyaad ka mid ah ardayda ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan magalada beledweyne ku waxbaratay ilaa heer jaamacadeed kadibna nasiib uu helay fursad shaqo inay ka helaan shirkadda salaam air express waxaan u hayaa booska ah financialka oo u aruursha waan ku faraxsanahay inaan ka helo fursaddaas aadku muhiimka ah anuu joogo magaaladeeda aanan ka tegin aanan tahriibin boos kaalin weyne eega gashay inaan helo fursaddaas waana ku mahadsan tahay shirkaddaas inay u samayso dhallinyarta kaalintan weyninka badan oo ka joojinayso inay dhallinyarta tahriibaan maasha allah shaqooyinku waxaa waaye walaashay qaybta diyaaradaha waaye waxaana ka mid ahay dhallinyarada gobolka hiiraan marka qaybta tikidhaha ayaa qaabilsanahay shirkadda jubba airways ee magaalada beledweyne dadka soo galaya magaalada iyo dadka baxaya maasha allah meeshaan shaqa abuur fiican weeye aadaan ugu shaqa abuur fiican ayaan ka helay maasha allah oo uga maarmay waxyaabihii tahriibka iyo oo dalka kaloo shisheeye la-aada uga maarmay maasha allah boqolkii boqol waa ku ladanaya maasha allah noloshaydii wax dadka oo dhan hoos yimaadhan waa ka maaraya maasha allah xafiiskan ka maaraya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne haatana dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa soomaaliya ayaa hadda ku guda jirta qabanqaabada doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxtinimada qaar badan oo ka mida dhallinyarada soomaaliya ayaa saluugsan qaabka iyo hanaanka loo maro nidaamka doorasho ee soomaaliya dhalinyaradan waxaa ka mida kuwo wax bartay oo qaarkoodna ay daraaseeyeen cilmiga siyaasadda iyo bulshada warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a sagal saciid faarax iyadoo dalka soomaaliya jahwareerka ugu badani uu yahay dhinaca siyaasadda ayaa haddana dhalinyaro badan oo soomaaliya waxa ay barteen dhinaca siyaasadda kuwaas oo ku haminaya in maalin uun ay noqdaan hoggaanka deegaanada soomaalidu ay degto cabdimudalib siciid waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi ka baxday jaamacadaha ee bartay dhinaca siyaasadda waxa uuna ku haminayaa in maalin uu noqdo madaxweynaha soomaaliya riyadaas oo uusan keligii ku ahayn oo dadka intooda badina ay jecel yihiin waxaana cabdimudalib wax ka weydiiyey xilliga uu bilowday jacaylkiisa dhinaca siyaasadda waxaan daraaseeyey ama aan bartaa xiriirka caalamiga ee safiirnimada loona yaqaan international relation and diplomacy sababtaygu weyn ay ugu dhalisay siyaasadda inaan barto waxa ay tahay waxaa soo laalaabtay ama aan badanaa arkaa mahadhooyin kuwaasoo ha colaado yacnii markii siyaasadda laysku afkarto ayaa la heshiiyaa dadku waa heshiis laakiin waxaa lagu kala aragti duwan yahay waa habka loo maamulayo ama habka siyaasadda loogu maamulayo marka waxaan garowsaday waxaa keliya oo loo baahan yahay inay tahay waa qof adarayt berson adarayt position qof soo bartay yaqaanan xirfadeedii leh in dadka uu kala saari karo sidoo kale waxaan ku arkay siyaasadda soomaaliya waxa ay tahay in dadkii loo kala sameeyo majority iyo minority waxaan rabaa in waxaas haddii ilaahay ka dhiga insha allah in wax badan aan ka bedeli doono haddii maadaama aan ka mid nahay dadka bartay siyaasadda insha allah dadkuna ay noqon doonaan dad equal ah sidoo kale waxaan rabaa inaan wax ka bedelo haddii ilaahay ka dhigo tusaaleahaan ado lix iyo toban sano ama labaatan sano wax soo baranayay adoo dhalinyaro ah markaad oday lixdan jir ama toddobaatan sano jira oo laa yaqrub laa yaktub ah aada u duba fariisanaysid in xil ama shaqo aad rabtid inuu ku geeyo in laga tago nidaamkaas markii aad rabtid inaad xildhibaan oo kale tusaaleahaan aa u tirtamaysid in aad ku heli kartid ama aad ku gedi kartid aragtidaada adoo lagu dooranayo laguna dooranaya qaabkii saxda ahaa oo ah waman onfoot waxyaalahaasoo dhan haddii ilaahay ka dhigo insha allah dadkeena soo bartay siyaasadda insha allah waxyaalaha badan oo aan hiigsanayno iyo kuwo kaloo badan dhalinyaro badan oo uu ka mid yahay cabdimudalib oo ka baxay jaamacadaha ayaa waxay qalinka u qaateen qorshahoodii sidii ay u maamul lahaayeen haddii ilaahay u idmo oo ay madax ka noqdaan dalka soomaaliya sidoo kale martabada ama hamiga aan ka leeyahay siyaasadda waxa ay tahay inaan gaaro insha allah meesha ugu sarreysa oo ah madaxweynaha wadanka haddii ilaahay ka dhigo insha allah anoo ka bedeli doona ama ahdaafteedu ay tahay ama yoolkaygu yahay daraaseyn iyo dib habeyn waa daraasey doonaa insha allah waxyaalihii badanaa dadku ay isku haysteen sida ay ka mid yihiin oo kalea tusaale ahaan dhaqaalihii arrimaha dibadda arrimaha gudaha ciidankii waxyaalahaasoo dhan insha allah haddii ilaahay ka dhigo daraaseyn baan ku samayn doonaa kadibna dib habeen baan u bedeli doonaa haddii ilaahay ka dhigo insha allah waxaan higsan doonaa dhaqaalaha oo kalea inaan wax badan ka bedeli doona haddii ilaahay ka dhigo insha allah mid wadanka dhexdiisa uu noqdo mid aada u saameyn badan sidoo kale wadamada geeska afrika dhaca afrika ilaa asia ilaa yurub inuu noqdo mid saameyn badan insha allah haddii ilaahay ka dhigo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda oo kale iyaduna waxay noqon doontaa mid dan joogta aan lahayn laakiin leh saaxiib joogta ah sidoo kale arrimaha gudaha haddii ilaahay ka dhigo insha allah waxyaalaha aan hiigsanayo markii aan meesha gaaro waxa ay tahay inaan dadkii dib heshiisiin u sameeya haddii ilaahay ka dhigo insha allah ciidanka oo kalea isaguna dib habeyn haddii ilaahay ka dhigo insha allah isaguna meelaha ugu waaweyn aan hiigsanayno markii la helo ciidan cudud leh ayaa la helayaa wadan xasiloon oo nabdoon marka waxyaalahaasoo dhan ayaan hiigsan doonaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo aada u mahadsan tahay dhulka baaxadda weyn ee soomaalidu ay ka degto degmadan geeska afrika ayaa dhowaanahan dambe waxaa kusoo badanaya dhalinyarada ka helaya jaanis kuraasta deegaanada ay ku nool yihiin taas oo rajo gelisay dhalinyaro badan oo cabdimudalib uu ka mid yahay sagal siciid faarax v o a jabuuti mahadsanid sagal siciid faarax markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan faarax buluug
laacabkii hore ee kooxda kubadda cagta manchester city sergi aguera ayaa si rasmiya ugu biiray kooxda kubadda cagta ee barcelona ee waddanka spain waxaana weeraryahankani uu noqonaya ciyaaryahankii ugu horreeyay oo ay la soo wareegtay barcelona xilli ciyaareedka wuxuuna qalinka ku duugay heshiis laba sannadood ah xafladda soo dhoweynta ciyaaryahankan oo ka dhacda garoonka camnew ayaa waxaa goobjoogka ah guddoomiyaha kooxda barcelona kuwan laborta oo ay weheliyeen ku-xigeenkiisa rafa yusta iyo agaasimaha kubadda cagta ee barcelona mutiwa alamini waxaa farxad weyn ii ah inaan kusoo biiray barcelona sababtoo ah tan iyo yaraanteydii waxaan aaminsanaa in kooxdan ay tahay kooxda adduunka ugu fiican waxaan doonayaa inaan halkan kusoo bandhigay ciyaarihii aan manchester city kusoo bandhigi jiray ayuu yiri aguero kun aguero waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu kusoo biiro kooxdan maadaama saaxiibkiis leonel messi uu halkaasi ku sugan yahay waxa uuna sheegay inuu aaminsan yahay in leonel messi uu kusii nagaan doono kooxda barcelona sergi aguera ayaa si bilaasha ugu soo biiray kooxda barcelona maadaama qadaraaskiisii uu kula joogo kooxda manchester city uu ku egyahay xilli ciyaareedkan tobankii sane ee uu la joogay manchester city wuxuu aguero u qaaday shan horyaal wuxuuna noqday xidiga ugu goolasha badan leh kooxdaasi isagoo dhaliyay gool xiriirka kubadda cagta ee qaaradda koonfurta ameerika ayaa shaaca ka qaaday in wadanka brazil uu martigelin doono ciyaaraha afartan iyo toddobaad ee qaramada qaaraddaasi kadib markii dalalka argentiin iyo colombiya oo si wada jira u martigelin lahaa ay ku dhawaaqeen inaysan awoodin martigelinta koobkan sababo la xiriira xanuunka covid sagaaliyo toban bayaan ka soo baxay xafiiska xiriirka kubadda cagta ee qaaraddaasi ayaa lagu sheegay in go-aankan ay si deg dega oo wadajira u qaateen guddiga fulinta ee xiriirkaasi gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee koonfurta america alexander dominik ayaa sheegay inay isku raacaan in wadanka brazil uu noqdo wadanka martida loo yahay wuxuu sidoo kale u mahad celiyey martigeliyaashii asalka ahaa ee argentiin iyo colombiya waxauna caddeeyay inay jiri doonto fursad ay labadaasi dal ay mar kale u martigeliyeen koobkan brazil ayaa haysata tartankan ayadoo ku qaada garoonkeeda sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobanka xiriirka kubadda cagta ee koonfurta america ayaa tilmaamay in duruufaha haatan jira ay tahay sababta ay argentiin iyo colombiya ay u martigeli waayeen koobkan ayadoo dhinaca kalena sheegay in maalintii ugu dambeysa oo axadda ahayd ee wadanka argentiin ay ku geeriyoodeen saddex boqol iyo afartan iyo sideed qof oo u geeriyooda xanuunka covid sagaaliyo toban martigelinta brazil ee koobkan ayaa sidoo kale xujo ku abuurtay xiriirka kubadda cagta ee brazil maadaama horyaalka kubadda cagta wadankaasi toddobaatan kulan oo ka mida la ciyaari doono bisha uu socdo koobkan dhinaca kalena brazil ayaa qudheedu waxay la daalaadhacaysaa xanuunka covid sagaaliyo toban iyadoo ah wadanka saddexaad oo ugu dhimashada badan caalamka ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis laba sanaha usoo bandhigtay difaaca kooxda real madrid sergio ramos kaas oo qandaraaskiisa uu kula joogo kooxdaas uu ku egyahay dabayaaqada bishan tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city beb guardiola ayaa sheegay in difaacani uu leeyahay khibrad iyo weliba tayo hogaamineed isagoo jeclaan lahaa inuu kusoo biiriyo kooxdiisa haddii ay kooxda real madrid aanay u cusboonaysiinaynin qandaraaskiisa sida laga soo xigtay e s b n sergi ramos oo ah kabtanka kooxda real madrid ayaa maalmaha soo socda kulan la yeelan doona gudoomiyaha kooxda real madrid florentino beres kaas oo labada dhinac uga wada hadli doonaan mustaqbalka ciyaaryahankan xibintii ciyaarahana dhegeystayaal waa naga intaa
haatana dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Tamirka ila qaybsa, afaadi dhibta ila mar.